munaasabadan ballaadhan oo lagu xusayo koobistan guuradii asaaska ciidanka booliska somalilan ayaa waxaa ka soo qayb galay madax kala duwan oo uu hogaaminayo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ugu horrayn hoggaanka howlgelinta ee ciidanka booliska somalilan ibraahim cabdi xaaji maxamuud ayaa akhriyey dembiyadii dhacay sannadkii lasoo dhaafay
bishii oktoobar ilaa oktoobartan iyo afaryoaatirada guud ee dembiyadaas waxa weeye ieedyoaaaiyo iyoedembi markii la baadhay inta caddaan waayda dembi ka soo bixi waaye waxay ahayd aaiyo ayoaartirada dilalka dhacay waxay ahaayeen ideediyo lixdan tirada kufsiyada dhacay sanadkan tirada guud waxay ahaayeen addexboqollabaataniyo kow inta eedaysanee gashay waxay ahaayeen saddex boqol afartan iyo saddex oo waxaa ku jiray tobaneeyo kufsi wadareeda inta eedaysane ee la qabtay waa laba boqol toddobaatan toddobaatan iyo saddex baa fakada oo iyana weli la raadinaya shilalka gaadiidka ee madaxweyne dhacay sanadkan waxay ahaayeen guud ahaan toddoba kun siddeed iyo toban dhimashada ka timi waxay ahayd boqol siddeetan iyo siddeed dembiyada carruurta la tuuray ee buliisku ka howlgalay waxay ahaayeen tiradoodu labaatan inta dhimatay ee iyagoo aan noolayn buliisku meel cidlaa ka soo qaaday siddeed bay ahaayeen inta nolol lagu gaadhay ee la badbaadiyo ee meelo fiicanoo la xanaaneeyo la geeyey waxay ahaayeen labiyo toban mukhaadaraadka la qabtay madaxweyne sanadkan waxay ahaayeen afar kun sagaal boqol iyo afar iyo soddon litir oo khamri ah xashiishadda la qabtay waxay ahayd konton kilogaraam taliyaha guud ee ciidanka booliska somalilan maxamed aadan sakadhi dabagale ayaa ka warbixiyey waxyaabihii uu qabsoomay sannadkii lasoo dhaafay sidoo kale wuxuu sheegay inay u diyaargaroobeen sidii ay qayb weyn uga qaadan lahaayeen sugidda amniga doorashada maanta waxaa runtii noo sharaf ah in nagala soo qayb gashid adiga iyo marti sharafta kale faraha badan leh xuska sanadguurada koob iyo soddonaad maalintii aasaaska ciidanka booliska oo aanu hore u soo rarray saddexda noofembar weeyaane aanu hore u soo raray labaatanka oktoobar sababaha kambeynka iyo doorashadayna sugaysa oo hawl adagayna sugayso oo marba marka ka dambaysa aanu howlada usii diyaargaroobayno aanu hore u soo raray aanu waafajinnay oo kale xadhika jarkan dhismayaasha halkan iyo dalkao dhan laga dhisay iyagana aanu waafajinnay waxaa kaloon runtii u diyaargaroobaynaa sidii aan hore u sheegay inaanu saanu maaragtay u daadihin lahayn annagoo kaashanayna ciidamada kale nabadgelyada doorashada soo socota ayuu runtii ciidanku aad iyo aad ugu diyaargaroob waxqabadkii haddaan wax yar ka taataabto sanadkii labadii kun iyo afar iyo labaatankii markaan maaragtay taabto xagga ciidanka marka hore uu ciidanku dhinaca uu ka horumaray waxaa dugsiga madheere laga soo saaray dhuboo dhan saddex boqol iyo lix iyo lixdan askari oo ku jiray lix bilood oo iminka loo xidhay muddo bil laga joogo ayaa dhubooga la soo saaray ayaa ciidanka boolis ku leeyahay wajaale oo dherarkaa iyo toddoba kilomitiro ballaarhka ayuu ku leeyahay sanad walba wuu qodaa faa'iidooyin badan baa laga helaa laba kunoo saacadood bay sannadka qodeen gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha somalilan oo u hambaliyeeyey guud ahaanba ciidanka booliska sidoo kale wuxuu madaxweynaha somalilan fariin dardaarana u diray taageerayaasha xisbiyada iyo ururada maadaama oo lagu jiro xilli doorasho xisbiyada waxaa faraya dhammaantood iyo ururada tartamaya inay wacyigeliyaan oo ay ka adkaadaan taageerayaashooda waayo waa wakti dadka si aada xasaasada loo kiciyey oo social media laga kiciyey oo dadka xisbiyada ka hadla qaar badan ka kiciyeen oo dadka ayaa dhalinyarada iyo dadka caatifiinta halkaa ay marayso xasaasiyadooda waxaa kaloo ku darayaa qof wal oo somalilaada maanta oo codaynaya inuu isweydiiyo doorashadu muxuu la doonaya ma wuxuu ka fikirayaa qofkan warqadda gudiga in ay noqoto mid hore loogu sii wadaayo qarannimada somalilan dhinac walba difaaceeda nabadgelyadeeda ictiraaf doorkeeda isku haynta dadkeeda haddii aanay doorashada sida qofku aan uga fikeraynin waa khasaare codkiisu cabsicali jeesto v o a hargeysa